waxaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya lagu qabtay shirweynaha iibka soomaaliya kaasi oo ay soo qabanqaabisay xafiiska xirfadaha soomaaliyeed oo kaashanaya jaamacadda simad shirweynaha waxaa ka qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo ka socday golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya jibriil daahir xirsi guddoomiyaha qabanqaabiyayaasha shirweynaha iibka soomaaliya ayaa sharaxaya waxyaabaha shirkani uu ku khotmo shirkan ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa sidee shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexe uga qayb qaadan karaan qorshaha qaranka ee iibsiga markaasna u hormari karaa dhaqaalaha dalka macadkan waxaa asaasay dhallinyaro soomaaliyeed macadkan wuxuu waxaa loo aasaasay ujeeddada loo aasaasay waxaa waaye horumarinta procurementiga provisionaliska ee dalka ka jira marka waxyaabaha uu macadka xooga saaran waxaa ka mid ah inuu bixiyo membership inuu bixiyo trainino lagu hormarinayo dadka provisionaliska institutionada u baahan in procurementigooda loo hormariyo ama waxyaabo badan laga qabto marka shirkan marka wuxuu daaran yahay arrimahaas inta uu socday shirka waxaa dood cilmiyeedyo kala duwan soo jeediyey qaar ka mid ah ganacsatadii ka qayb gashay shirweynaha iyo mas-uuliyiin kale oo aftiyo kala duwan kasoo jeediyey muhiimadda shirweynaha iibka soomaaliya uu u leeyahay ummadda soomaaliyeed arrimaha iibka marka laga hadlaayo waa meelaha horumarinta u baahan dalkeen waa meesha lagu tuhmaayo musuqa ugu badan inuu ka yimaado dadka marka la yidhaahdo xafiis iibka lagu geynaa dadka qaarkiis iiga raadsado waa laiskuma tutooga meeshaas waa meel dhaadhacu leeya meelaha dhaadhace leedaha marka arrintaasi see loo baabi'i karaa dhaadhacaas waxaa loo baabi'i karaa in la hormariyo nidaamka iibka in la hormariyo insha allah waxaan balan qaadaynaa in shirarka noocaan ah maadaama iyo shirka ugu horreeyey in aan sharar kale aan qaban doono oo ka ballaaran kan oo maadaama kan uu bilow u yahay cashiradii aan ka baranay aan insha allah aan ku dabadno waxaan kasoo saari doonaa insha allah dokumentiyo oo shirkii waxyaabihii istraatiijooyinkii iyo qorshooyinkii halkan aqoon-yahanka kala duwan ay kasoo jeediyeen dhammaantii waa idiin mahad celinaa waa bridjkii isku xirayay ganacsiyadaha sciences dowladda kuwa waaweyn kuwa yaryar bridjkii buundada isku xiraysa waay marka waxaan rajeynayaa in caqabadaha jira oo maanta u noqdo xal kulankan maanta dhibaatooyinka jiro sida ay u taabatay si lamidan muxuu aha u taabanaya waxaan rajeynayaa inay kasoo baxdo xuluul wax iibsiga ku saabsan inay kasoo baxdo taasoo u fududeyn doonto serviceska la qabanayo ama businesska la sameynayo inay fududaato sharafay noo tahay shirkan dhammaan say u sheegeen waa shirka ugu horreeya burkuminta loo qabta waxaan marka hore mahad u celinayaa tiimkan agaasimay maxadkan maxadkan runtii muddo badana maskaxda dad badan ugu jiray nima way dadaaleen dhallinyaradan jibriil iyo waxaan ka aqaanaa iyo zakariya oo aan soo wada shaqeynay aada ugu mahad celinaynaa sidoo kale waxaan u mahad celinaa simad oo asagana qeyb weyn ka ahaa maxadka simad shirkan inuu qabsoomo aada iyo aaday farxad u tahay maanta in burkurman la iska warsanaayo shirkadaha iyo inta badan waxaan aragnaa iyadoo xoogga la saaro serviska iyo marketingka iyo marka horta intaadan wax market garayn waa inaa wax soo geed sooma marka haddii inputka kaa xumaado outputkaaga marna ma fiicnaan karo marka focuska shirkado badan oo suuqa ka baxana ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya cabdikafaar cilmi xange oo soo gabagabeeyey khudbadaha madasha laga soo jeediyey ayaa tilmaamay in ahmiyad gaara uu leeyahay iibka soomaaliya lana doonayo in wasaaradda ganacsiga iyo guud ahaan wasaaradaha iibka uu hoos yimaado ay ka qayb qaataan horumarinta iibka soomaaliya iyo qabashada shirweynayaasha cankani oo kalea
marka runtii mawduucan mawduuc waqti dheer laga hadli karo weeye waa idku garab taagannahay sidii aan sheegay wasaaradda maaliyadda waxay idiin noqonaysaa bartnerka koowaad sidii doodii advocate ay idinkugu noqon lahayd oo procurementiga aada uga qaybgeli lahaydeen adinkana waxaa laydinka rabaa ragga bilaabay iyo gabdhaha bilaabay dhallinyarta ah iyo s m ska caqabadaha idinka hor imaanaya inaan loo istaagin oo lagu adkaysto oo shirarka la joogteeyo oo niyad wanaag iyo cilmi dood wadaag iyo kala faa'iidaysasho iyo bioneers arrintaa riixa oo u jooga in la helo dalkaanaynu inagu leenahay waxaan ka tabcanaynu leenahay wixii laga bilaabaa hirgelaya waxaan la bilaabin oon waqti iyo resource iyo time iyo xoog la gelina meel ma gaaraan shirweynaha iibka soomaaliya ayaa diiradda lagu saaraa nidaamka horumarinta iibka soomaaliya ee guud ahaan ay la leeyihiin dalalka jaarka ah